barakacayaasha ku nool kaamka harqaboobe ee duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa sheegay in xaalad adag oo dhinaca ammaanka ay wajahayaan iyaga oo cabasho ka muujiyey mugdiga xilliyada habeenkii iyo leyrla-aanta kaamka ka jirta dadka ku nool kaamka harqaboobe ayaa u badan haween caruur iyo da-da ah kuwaasoo sheegay in ay cabsi iyo welwel dareemaan marka uu gobol ku dhaco iyaga oo codsaday in ay helaan taageero qaar ka mid a haweenka ku nool kaamka harqaboobe ayaa ka waramaya xaaladda kaamka iyo waxa ay tahay cabashadooda waa run harqaboobe ayaan degannahay waxaan u baahannahay waxaan u baahannahay kaamka waa naga dayacan yahay ood baa koronaaga wareegsan ood ma haysano nal cawadii haddaan usoo baxo waa cabsana ilaa waaga iska baryaaya salaadayda waxay ku jirtaa hakasho waa cabsana nal ma haysano harqaboobe waaye kaamka harqaboobe baahayaa uu qabo waxaa ka mid e baahayaa gaarka e asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigoo mataqaanaa joogo kaamka harqaboobe intaasaan ku codsanaynaa inay mataqaanaa waxleer oo ma lahan habeenka waa cabsanaynaa waxaan ku iraadaayey maxaan ku dhahaa oodaa saaran wax kasta dayactiro u baahannaha inaan laaga dayactiro kaamkayna waa kaam iska dayacan kaamka leeray aftiin wuxuu ku leeyahay waa hal xabo geeska kalanto ku yaalla geeskan waxay joogo haba xabo oguma yaallo waa hal gees aftiin hal xabaa noogu yaalla halkaas xabana xaba nooguma yaa hal xabo kaamka waa geeskaas iyo ka geeskaas wadaanu u dhexayso hal xaba ma qaba kan xagga kana hal xaba bes ku taagan yahay dadkan xooga cabsi cabsidaasaa jirta gudcurka habeenkii ayaa welwel badan ku abuuray haweenka kuwaas oo cabsi xoogan ka muujiyey in dhibaatooyin amni ay la kulmaan inta lagu guda jiro xilliga dheer ee habeenka